magaalada boosaaso ay ka socdaan dhismayaal casri iyo wadooyin laamiya ayaa maanta waxaa laga dhagax dhigay jid weyn ee maka al mukarama ee magaalada boosaaso munaasabadda dhagaxdhigga waxaa goobjoog ahaa oo warbaahintaasi wadaajira ula hadlay duqa caasimadda wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka puntland iyo mas-uuliyiin kale wadadan ayaa ah waddo laamiya dhismaha waddada maka al mukarama oo loo goran og yahay waddada xerta run ahaantii waddadan oo dherarkeedu la eg yahay laba kilomitir iyo saddex boqol lixdan iyo siddeed mitir ayaan maanta dhagax dhigaynaa ilaahay fadligiisa ka sokow dowladdu waxay ku howlan tahay iyadoo difaacina ku jirta in ay horumarkiina ay waddo oo uusan u hakan dagaalka horumarku waa waddadii labaad weeye muddo shan cisho gudahooda lagu dhagax dhigaayo waddada tani waxay ka mid tahay waddooyinka soddon iyo labada waddo ah oo laamiga la saaraayo oo ka kooban konton iyo todobada kilomitir marka insha allah waxaan rajaynayaa in shacabku ay la shaqeeyaan howlwadeennada ka shaqaynaya injineerada waddada ka shaqaynaya la soo dhoweeyo la garab istaago waxa wax lagu dhisaayo waa isxilqaan iyo iskaax u qabta ma jiraan marka dadka waddada ka shaqaynaya shacabku inay garab istaagaan la shaqeeyaan shaqada u fuudeeyaan xiga waxa mahad leh dowladda puntland oo ka shaqaynaysa horumarka iyo qurxinta magaalooyinka iyo kobcinta dhaqaalaha waxaan salaamayaa marka ugu horraysa wasiirka howlaha guud guddoomiyaha degmada wasiirka beeraha mas-uuliyiinta xaafadda iyo guddiga xaafadda shirkadda dhisaysa ceeldaahir ceerigaabo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waddadan waxay ka mid tahay waddooyinkii la furay sannadkii hore oo loo furay in laami la saaro laami markii waddada la saaro quruxda magaaladu waa soo baxaysaa iyo quruxda xaafadda waxaa kaloo kordhaya dhaqaalihii waxaa kordhaya shaqa abuurkii markii sannadkii hore aan furaynay xaafad aad isugu dhex daadsan bay ahayd xaafaddaannu maantana quruxda ka muuqata waa aragteen